dowlada soomaaliya dalka reetanka nagti labaatan iyo afar qof oo laha kubadbaadi galanto kooxo sida sharci darada ee dhibaateeya muhaajiriinta dalka tunisiya dadkunya reed lahankanagi dalka wayba qeybko ee onogtum iyo koow bilood jar-e dowlada soomaaliya ayaan mahadnagdi midooda yurub oo maalgeliyay fulinta barnaamijka dalka reed lahankanagow dadka soomaaliyeed wayna markaaseytii dowlada soomaaliya ayaan mahadnagtay hay-ado kale ee galanta kujeysidii ergeyga madaxweyne aan qaabilsan arrimo soo galootiga iyo xuquuqda owlaada maryan yaasiin yuusuf ya sheegtay in dowlada soomaaliya kugu hontay in reetanka nagta mubaadiniinta ee soomaaliyeed galanta dalka xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaare xamse cabdibare iyo dhammaan xukuumadda oo maanta ka soo shaqeeyay inay afar iyo labaatan dhalinyaro soomaaliyeed dalka dib ugu soo noqdaan kuwaasoo ka yimid dalka tunisiya shaqadan oo aan soo wada qabanay annaga iyo wasaaradda arrimaha dibadda wasiir fiqi iyo safaaradda soomaaliya ee dalka libiya danjire cabdi aadan iyo tiimkiisa qunsulka ibraahim kulligood waa u mahad celinayaa kuwaasoo maanta gohoomiyadii iyo broseskii ay dalka dib ugu soo noqon lahaayeen soo diyaariyey maanta ayaan dhallinyarada ku soo dhoweynay garoonka diyaaradaha ee muqdisho aadan cabdulle waxaan fursad u helnay inaan dhallinyarada la hadalno oo aan ka wacyigelinno dhibaatada tahriibka inkastoo aan aaminsanahay inay ayaga yihiin ambaasadorada rasmiga ah ee ka hadli kara dhibaatada tahriibka waxaan uga mahad celinayaa inay dalka dib ugu soo noqdeen waa geesiyaal maantana waxay ka farxiyeen afar qoys oo soomaali ah marka waxaan leeyahay mar labaad dalkiina ku soo dhowaada waxaana baaq u dirayaa dhallinyarada dalka tunisiya ku xayiran iyo ilaa iyo wadamada nord africa in ay maxaa la dhahaa bal ayagana dalka dib ugu soo noqdaan maadaama tahriibka iyo doon raacista maanta aysan wax fudud ahayn